hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca waana saddexda bisha abril aan idhaahdo bisha abril sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiya badhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shurwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgelisay warshad yar oo soo saarta cunooyinka dalka lagu diyaariyo markaan warshadii samaynay dadku way nala yaabanaayeen waxaan soo saarnay galley sifted ah ugaali nooca loo yaqaano east africa laga isticmaalo bur baan soo saarnay oo brown wheat ah waxaan soo saarnay porridge baan soo saarnay waxaan soo saarnay masagadii dadku marka hore way ku adkayd inay la qabsadaan laakiin tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib maalinba maalin way la soo qabsadeen alxamdulilah waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaraha oo hal abuura oo ku nool magaalada boorama oo gabayadiisa iyo sugaantiisa u adeegsada baraarujinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn heesaha
garo jacaylkan uno haddahigeliye hede naftan kuga hobaysa ha ku gacansaynin nafsigu ma gaboobo markuu ku gahabaye kaalay garo mar buu ku gaadaya kaalay garabkayga garabisii maanta waxaad kaga bogan doontaan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha aad maqli doontaane haatan ku soo dhowaada ama aynu ku horrayno wararkii adduunka guddida garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadigu ayaa lagu wadaa inay maanta oo arbacaha u codeeyaan inay dalbadaan warbixin dhammaystiran oo laga diyaariyey ama warbixinta dhammayska tiran ee laga diyaariyey faragelin ruushku inuu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sanadkii taasoo ay diyaariyeen golo gaara uu horkacaya ama uu hogaaminaya robert muller iyo weliba in ay marag fur ugu yeedhaan shan qof oo shaqaale ka ahaan jiray aqalka cad oo golahan gaarka ee waxbaarayay ay waraysteen sharci dejinta ayaa la filayaa inay cod u qaadaan iyaga oo xisbi ah si ay awood u siiyaan guddoomiyaha guddida gerald nadler si uu u gudbiyo dukumentiyada marag furka shan gacanyare oo ay ka mid yihiin la taliyihii hore ee siyaasadda ee madaxweyne trump steve bannon iyo weliba donald macan oo hogaamin jiray golaha aqalka cad madaxweyne donald trump ayaa isagu u daayey william barr oo ah xereeryaha guuda maraykanka inuu go-aan ka gaadho haddii la baahinayo warbixinta oo dhammaystiran iyo weliba in kale
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sii kicinaya xaaladda ururka neto waxaase uu ammaan u jeediyey hogaamiyaha ururkaasi kadib markii uu shalay kula kulmay xogayaha guud ee ururka neto aqalka cad ee maraykanka waxa uu sheegay in la sameeyey horumar wanaagsan marka la eego buu yiri culayska bixinta kharashaadka neto balse trump ayaa yiri jarmalka ayaanan xaqiiqdii marka laga hadlo bixinaynin qaybtii laga rabay trump ayaa ku celceliyey marar badan in maraykanku uu bixinayo lacagaha ugu badan ee lagu difaaco yurub islamar ahaantaasina looga faa'iidaysto maraykanka dhinaca ganacsiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi idinka imanaya ayaad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a idinka soo gaaraya washington haatanna aynu ku horeyno dhanka iyo magaalada muqdisho dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ku nool magaalada muqdisho ayaa isku daya dhinaca hal abuurka ganacsiga oo ay ka sameeyaan gudaha dalka gaar ahaan caasimada kuwaasoo suurtogeliyey ganacsiyo ay ku guulaysteen dhallinyaradaasi ayaa waxaa ku jira kuwo muqdisho ka hirgeliyey warshad soo saartay cuntooyinka laga sameeyo dalagyada dalka ka soo baxaa warbixinta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir okey muddooyinkii dambe dhallinyaro badan ayaa maskaxdooda shiila oo la yimid fikradaha al abuur qaarkood ayaa guulaystay cabdinuur axmed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waxbaratay shaqooyinka haddaw gacanta ku haya qaar badan oo dhallinyarada waxbaratay ah ayaan aaminsanayn oo u arag inay tahay shaqo wanaagsan balse wuxuu ka sameeyey horumar fiican walaalow eh, aniga horta waxaan deganaa nairobi aan deganaa ani iyo niman aan saaxiiba nahay oo ganacsato ah labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaan eh, waxaan bilownay in aan aan muqdisho imaano daraasad ka sameyno oon aragno waddankiina bahay ka jirta khaasatan eh, in aysan jirinba wax maaragtay eh, warshada ah oo process cuntada waddanka process gareeya then markaas waxaan sameynay in aan dib u noqono kenya aan tagno warshad aan soo iibsano hindiya kasoo iibsano warshadda iyada haydon keennay waxay sameynaysay cuntada waddanka ee process garanaysay
cuntada waddanka ee ka kooban galley diir iyo waxyaabaha lamidka ah dad badan ayaan ku baraarugsanayn waxaana dadka soomaalidu ay ku tiirsanaayeen wax soo saarka dibadda sida bariiska baastada wax lamida haddaba tani waxay soo jiidatay indhaha dad badan gaar ahaan kuwa fahmi karay cuntada dalka iyo ahmiyadda ay leedahay waxaa dhacday eh, markaan warshaddii samaynay dadku wayna la yaabanayeen waxaan soo saarnay eh, galley sifted ah ugaali nooca loo yaqaano east africa laga isticmaalo waxaan kaloo soo saarnay brun eh, bur baan soo saarnay oo brown wheat ah waxaan soo saarnay porridge baan soo saarnay waxaan soo saarnay masagadii dadku marka hore way ku adkayd inay la qabsadaan laakiin tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib maalinba maalin way la soo qabsadeen alxamdulilah
cuntada ay sameeyaan dhallinyaradan waxa ay ka sameeyaan cuntada dalka oo keliya mana jirto wax laga keena dibadda marka adeegaad haystaan oo dhan waa cuntadii dalka
haa walaal Eh, marka eh, qamadiga intaan ka ahayn waa cuntada waddanka Eh, khaasatan awal hore gelida waxa laga la imaan jiray midda maaragtay eh, eh, ugaalida la yidhaahdo ama siftedka waxa laga la imaan jiray kenya annaga kenya waa ka waa ka geley macaan nahay leanna geleydana qorax bay haysataa dhulkeena organic waaye aad baan uga cunto fiican nahay laakiin stiil waxaan jirin walaal haddii qaybtii dowladda ayaa maqan wasaaradda caafimaadka waxay idin dadka baraarujiso wad- waddankeena xanuuna fara badan ayaa ka jiro waxaa sii kordhaya xanuunka la yidhaahdo macaanka dhiikarka kolesteroolka iyo xanuuna badan oo kale Eh, waxaan isku daynay annaga intii tabarteen ahayd inaan dacayad sameyno wixii aan karaankeenna ahaa laakiin markaan aragnay inay xaaladdu waddanka liidato waxaan go'aansanay inaan kusoo darno qayb kale oo nutrition ah oo oo quudin ah qaybta nutritionka maxay qabataa qaybta nutritionka waa qaybta maanta igu imaada qaybtii hore waxaa la yidhahdaa safi flow meals baa la yidhahdaa qaybtan dambe superfood baa la yidhahdaa qaybtan dambe waxaa naga caawiyey oo hadda ka wada shaqeynaa aniga iyo nin maaragtay doctora oo la yidhahdo doctor cabdirasaaq oo shirkad weyn maraykanka ku leh Eh, shirkadaas maraykanka maaragtay degan waa shirkad weyn oo caa- maaragtay maraykanka laga aqoonsan yahay waxay haystaan shahaadooyinka caadiga sida f d a da iyo maaragtay u s d a approval wey cuntadooda markii shirkaddan aan sameynay khaasatan waxaan nidhi maxaan samayn karnaa oo priority no ah priority koobaad wuxuu noqday in dadka bal ay helaan qofka xanuunsan ee maaragtay muwaadinka soomaaliga ah intuusi isbitaal helin alter- alternative kale inuu helo then waxaan sameynay in cuntada waddanka at least aan research ku samayno waxaan hadda soo saarnay ilaahay falligiya maanta soo qofka daawo aadin qofka calooshiisa ay go-an tahay inaan gaastri ka daweyno number one waa ku guuleysanay seven days bacteria oo maaragtay eh, eh, peptic ulcer boogta labadaba cabdinuur iyo saaxiibadiis markay howshan bilaabayeen dhallinyarada waxbaratay ee soomaalida meel walbay joogaan way la yaabanaayeen laakiin hadda qaarkood badan ayaa fikirkan iyo howsha ay wadaan ku dhaadhacay oo hadda aaminsan in wax laga samayn karo haa walaal eh, isbedel badan baa jiro isbedelka asaga waxaa ka mid ah dhalinyaradu maanta inay jaamacaday kasoo baxeen oo ay qaar kuwii maaragtay eh, beeraha bartay oo kale cilmiga beeraha bartay oo kale beerihii wax soo saarkooda ay ay u dhaqaaqeen kuwii maaragtay badda bartay ay la soo baxayeen malay qaarkood inaad arkaysa ayagoo qudaar shiidaayo waa wax weyn qofkan iska fadhiya maa maxaad u tahriibaysaa qofkaas uu tahriir waddankiisa ka bixin ayuu shaqo abuur samayn karaa oo waddankiisa wax kusoo kordhin karaa marka haddaan maskaxdeenna shiilno oo muraqeenna iyo maalkeenna isticmaalno waddankeenna wax badan ma ka bedeli karnaa waddooyinka muqdisho qaarkood waxaa arkaysaa dhallinyaro ka ganacsada iibinta biyaha balse waxay shiidayaan qudaartii dalka waana mid ka mid a sheekooyinka cabdinuur uu aaminsan yahay inay tahay wakhtar aada u weyn walaal aada u weyn aniga waxaan aaminsanahay annagu goormeen xornimo gaari karnaa markaan soo aan waxaan soo saarana annagu aan kaga maarana waxa dibadda cabdinuur ayaa ugu dambeyn ugu yeeray dhallinyarada haysata waxbarashada heerarkeeda kala duwan sida heerka koobaad labaad iyo b h d guba inaysan sugin shaqo xafiiseed balse muhiim ay tahay inay ka shaqeeyaan shaqo walba oo ay ku maarayn karaan noloshooda si ay beritu gaaraan horumar wanaagsan runtii ma ahan inaan sugno oon idhahno xafiis baan sugaya qofka markuu wax soo barto waxa koobaad oo uu sameeyo kow horta waa inuu isku day isku day inuu sameeyo isku dayga maxaa ka kow ah war kaba yeelba xataa maalintaas inaad xabad moosa gadidba qudaar yar xataa inaad gadid activity samee wax isku day qof saaxiibkaa caawi somaad gar ilaa qofka markuu fresh graduate yahay waxaa waxa laga yaaba shaqadii inuusan garanayn saaxiibka caawi waqti ku bixi waad la qabsanaysaa tartiib tartiib marka mana jiraan wax iska imaanaya wax kasta wuxuu u baahan yahay dadaal waxaan rabaa inaan inaan dadaalo si waddankeena uu baabay aan u dhisno insha allah cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
waa tahay cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramayey ninkaasi dhallinyarada ah ee magaalada muqdisho ka hirgeliyey warshadaasi soo saartaa halabuuryada ganacsiga ee magaalada muqdisho waxaana aad ka dhegeysanayseen v o a markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa waa fanaanada kiin jamac iyo heesta garo jacaylka
garo jacaylkan adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin garo jacaylkan uno adaahigeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin nafsigu ma gaboobo markuu ku gahabaaye kaalay garabkayga gacan isihi maanta nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihi heed goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay qiisihii gale ahaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giijin qiisihii galay maxaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giijin garo jacaylka adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin garo jacaylkan wiilow adaahigeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin geedaha hoo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedhe geedaha hoo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedhe guusha inaan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin guusha inaan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin garo jacaylkan adaa igeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansay garo jacaylka adaa igeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansay
fanaanada kiin jamac ayaad dhegeysanayseen goordhow ciyaarihi ayaad maqli doontaan markanse booram abwaan sulaybaan xasan dugsiyo oo ku magac dheer abwaan xigmad same waxa uu ka mid yahay hal abuurayaasha dhallinyarada ee ku dhaqan magaalada booram maasooyinka uu curiyey ayaa inta badani waxay yihiin kuwo dhallinyarada uga wacyigeliyo tahriibka waxaa kale uu ku gubaabiyaa dhalinta inay tacbadaan beeraha wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraystay abwaanka waxaana ugu horreyn weydiiyey ma sidii ugu horreysay ee uu curiyey
inkastoo muddo badan ay kasoo wareegtay hadda wax badan kama xasuusto oo wax badan kama hayo laakiin kuwa wakhtiga hadda iminkaan hayno iyaynu qaar ka mid a maanta duubi doonaa haddii eebay nagu simo maansooyinkaaga kuwa aad is leedahay waxay ka hadlayaan dhallinyarada ee suugaantaada inta badan aad kaga hadasho kuwee ka mid a
waxaa ka mid a maanse la yidhaahdo tusmo oo waaye badan taabanaysa sida tacliinta maanta gaar ahaan somalilan markaad eegto sanad kasta intaasoo dhallinyaro aqoon-yahan oo mutacalimiin ayaa soo qalinjebisa habase haatee aqoontaasi wax badan waddanka kama bedesho bal markaa waxaan isku dayay bal inaan raadiyo meesha ay sartu ka qurunsan tahay oo waxaad arkaysaa maanta ardaygii jaamacadda ee boostif ku soo qalinjebiyey ee shaqada loo dhiiba maanta horumar waddanka ku gaadhsiin lahaa yaa waxaad arkaysaa inuu halkan fadhiyo oo booskii u isagu u qalmay maanta mid kale oon hadduu doono laga yaabo inuu heer jaamacadeedba soo marin oo ka shaqaynayo waxaa kalooad arkaysaa isaga isla laftarkiisii wixii la soo baray maanta ma odhanayo bal waxaad ku qabata dadkaaga mutadawacnimoba aad ugu shaqaysid sidoo kale ma odhanayo maanta haddii aad shaqo weyday beertii xaafadiinna hadday beer lahayd beertii falo oo gerow ku beer oo tamaandho ku beer oo tuqun ku beer sidoo kale waxaad arkaysaa intaasoo dhallinyara oo maanta xaqu lahaa waddanka inay ka shaqeeyaan oo tahriibaya taasoo keentay duruufo badan oo dalka ku gadaaman markaa tusmo waayaha badan bay tusmaynaysaa
maansadaa tusmo maxay leedahay maansadaa tusmo haddaan soo qaadanna waxay leedahay to'baa awr lagu raraa tusmaa reer lagu furaa teelbaa hawd loo degaa tiraa adhi lagu dhaqaa togbaa biyo laga cabbaa tawfiiq baa lagu socdaa talaa lagu meel maraa tabbaa hawl loo qabtaa tartiib baa loo socdaa turxaan waa laga tegaa toos baa hadal loo dhahaa colaad waa lagu tirmaa nabadna waa lagu tarmaa taws baa berri loo dhintaa taamnimo waa lagu baxaa jahligu wuu kula tegaa cilmigu waa tiirdhexaad ujeedka haddaan u tego tixdani waxaan uga socdaa damiir taamaa waxaga dadaal togan baa waxtara cilmigu waa tiirdhexaad wuxuu tirtiraa jahliga tufaax iyo midho baxiyo tug iyo beer buu noqdaa tigaad baxday buu noqdaa aadmiga uu toosiyaa tusmiya garashuu noqdaa caqliga toosan buu dhisaa wuxuu ku tusaa dhabbada wuxuu toosiyaa qallooc noloshu waa taabataab tusmee garashada habboon tawaawucan kaaga dila tolla iyo ciil ku dhiba intaad noloshu waa taabataab tusmee garashada habboon tawaawacan kaaga dila tolla iyo ciil ku dhiba intaad ku tallami lahayd intay kuu tahay curdiga talada rogrog oo ka bogo adoo noqon kara wax tare la tare ha u noqon qof kale adoo tiro buuxin kara ha noqon eber aan la tabin adoo toos u muuqan kara ruux kale ha u tumin dermaan adoo tuman kara aroos misciinnimo ha u tartamin adoo tabcan kara hadhuudh ha baran toogsiga iyo baryada waxaa tabcataa wax tale toogsiga xirfad ha u malayn dalkay taallaa nimcadu tamaandho kolay ku tahay ku beer tuqun iyo gelley tahriib ha u gelin socdaal saxaaraa ha u tallamin intaad wax u tari lahayd waalidka ciil ha uga tegin magafi ha u tuulin lacag dhulkaagaa lagu tarmaa qaranna waa loo tudhaa dhiskiisaa lagu tabcaa xooggaagaa lagu taraa tiibtiisaa lagu dhergaa ha tiigsanin reer galbeed ha noqon ruux ruux wax taro adoo timir beeran kara maxaad caydhugu tartami towfiiqda allaa iska leh talaa lagu meel maraa tacliin baa loo safraa tuludda geel loo baxshaa ammaadayn loo tagaaye nolosha ha u gelin tahriib tabaalahan loo socdaiyo adduunyadan tooxsigee dayaxa soo taabatee timaadada sheegaysiyo teenani isku foogan uun hamaan isku tiigsinnahay ogow subaxdii tegtiyo habeenkii soo tu'sada tacliin baan sheegannaa haddana waxba kuma tarnee xaggay wax ka taagan yihin xaqiiqda haddaan u tego dowladahan taabagalay waxay ka tegeen qabiil waxay u tegeen midnimo barbaartooday tuseen inay yihiin tiirar qaran tusmada qalankay tusaan tacliin hufan bay baraan qofkii tabcadaa waxhela tartanka xorta aa shaqeeya innaga waxa teenna dilay anaa tan u soo halgamay tol iyo eex iyo qabiile miyaan la tartami karnaa ogowtan faraaruquna qaranka tawiin buu ku yahay ha loo tudha maatidee odayga toddobaatan jooga tooshkiisu ma nuurayee aqoontu ha noqoto tiire barbaarta waxtari karaysa talada ku wareeja maanta halkaasay tusmana ku dhan tahay
waagaag dhegaystayaal waxa uu ahaa saleebaan xasan dugsiye oo ku magac dheer abwaan ammaan idhaahdo xigmad same islamarkaana ah halabuur da'yara oo ku dhaqan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal waxaana ugu warramaya waryahayaga haashim sheekh cumargood markana wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay shirwac kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddiiaynu ku horrayno naadiga kubadda cagta manchester united ayaa guuldarradii ugu horraysay ee horyaalka dalkaasi ingiriiska la soo derisay kadib markii dhowaantan si rasmi ah loogu magacaabay tababare solshar inuu naadigaasi sii hogaamiyo naadiga kubadda cagta ee manchester united ayaa laba gooli gool guuldaro kala kulantay naadiga wolves kulankaas oo naadiga united ahayd inay badiso si markaasi ay usii tigsato kaalimaha hore islamar ahaantaasina ay usii gudubto in ay sanadka soo socda ay u soo baxdo kooxaha ka mid noqonaya champions league solshow waxa uu sheegay in hadda xaaladdu ay adag tahay waxaana uu sheegay in naadiga looga baahan yahay in ay badiso buu yidhi ilaa iyo dhowr kulan si markaasi ay kaalinta afraad u soo tigsadaan waxa uu sheegay inay u baahan yihiin shan kulan oo kulammada soo socda naadiga manchester united inay badiso islamar ahaantaasina ay kaalinta afraad soo higsadaan waxa uu tilmaamay kadib kulankaasi hadda xaaladdu inay adkaatay waxaana uu yidhi waxaan u baahannahay shan iyo toban dhibcood toddoba kulan ee soo socda balse hadda sida way ka duwanta waxaan u baahannahay shan iyo toban dhibcood lixda kulan ee soo socota uma dulqaadan karayno buu yidhi guuldarooyin kale oo naadiga soo gaara naadiga kubadda cagta ee manchester united ayaa hal kulan marka waxa ay kasii dheer tahay naadiyada reer london iyadoo ay isku hirdinayaan kaalinta afraad liverpool oo hadda hogaaminaysa horyaalka iyo toddobaatan iyo sagaal dhibic iska leh manchester cityna toddobaatan iyo toddoba dhibic ayaa iska leedahay ha yeeshee city hal kulan ayaa baaqi u ah haddii ay badisana micnaheedu waxay tahay inay iyadoo hoggaanka la wareegi doonto arsenal ayaa saddexaada waxay leedahay lixdan saddex dhibcood sidoo kale tottenham kow iyo lixdan dhibc ayaa iska leedahay chelseana oo lixaad joogta waxay leedahay lixdan dhibcood manchester united ayaa kaalinta shanaad ku jirto lixdan iyo kow dhibic iska leh hase yeeshee manchester united waxa ay hal kulan ka dheer tahay kooxaha chelsea tottenham iyo arsenal oo iyagu markaasi hal kulan baaqi u ah kulmo ayaa maanta dhici doonaa oo horyaalkaasi ah naadiga chelsea waxay la dheli doontaa naadiga brighton and half albion mancity waxay la dheli doontaa cardiff dhinacayo dalka talyaaniga naadiga yuventus ayaa guul gaartay kulan ka tirsan horyaalkaasi waxaase ciyaarta inta ay socotay ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga yuventus ee ken la sheegay in si aan wanaagsanayn ula dhaqmeen tageraasha naadiga kalyari yuventus ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadigaasi banuji ayuu ku furay ken ayaa daqiiqadii shan iyo siddeetanaad goolka labaad u dheliyey sagaal toban jirka waddankaasi talyaaniga dhalashadiisa haysta ayaa waxaa tagerayaasha naadiga kubadda cagta ee kalyari ay ahaayeen kuwo midabkiisa ku caanayey muddo dhan balse markii goolkuu dhaliyey ayuu dabaaldeg sameeyey dabaaldegaas oo sidoo kale dadka qaar ay u arkeen in ay sababtay in mar kale ay taageerayaasha naadiga kalyari ay sii cunsuriyeeyaan ciyaaryahankaasi waddankaasi talyaaniga u ciyaara waxa uu sheegay tababaraha kooxda kubadda cagta ee yuventus allegri in loo baahnaa in intaa in ka wanaagsan uu sameeyo ciyaaryahankaasi balse uu yahay mid hadda soo baxaya wax badanna uu baranayo sidoo kale banuji oo isagu goolka koowaad dhaliyey ayaa waxa uu sheegay in eedda ay labada dhinacba konton iyo konton ku leeyihiin buu yidhi oo marka la fiiriyo sida ay wax u dhaceen uefa ayaa baaraysa sida ay wax u dhaceen iyo sida loola dhaqmay ciyaaryahankaasi midabka madow ee balse midabkiisay ku cayeen tagerayaasha kooxda kubadda cagta ee kalyari kulamada kale ee dhinacaya dalka sbain naadiga barcelona ayaa ka badbaaday guuldarro inay kala kulanto naadiga velreal kulan xiise badan oo dhex maray labada kooxood ayaa waxaa naadiga kubadda cagta ee barcelona daqiiqadii ugu dambeeyey u suura gashay inay iska barbarayso laba gool oo lagu lahaa weliba ay dhaliyeen labadaasi gool afartii daqiiqa ee ugu dambaysay ciyaarta ciyaartaasi valerial iyo barcelona waxay ku dhammaatay afar iyo afar waxaase barcelona ay ahayd kuwo ku horumaray goolasha laakiin valerial ayaa ka daba timid oo afar iyo laba ka dhigtay messi ayaa gadaal laga soo geliyey inkastoo ciyaarta uu markii hore binjigu ku bilowday ciyaartana ka dhigay markii la soo geliyay kadib saddex gool iyo afar gool laad xura oo u dhaliyay naadigiisa waxaase ciyaarta saddexdii daqiiqa lagu daray dheeraadka dheeraadka ahayd u barbariyey ciyaaryahanka louis suares kana dhiga ciyaarta afar iyo afar naadiga kubadda kulmo ayaa maanta dhici doona naadiga real madrid tababarahooda dib ugu soo laabtay zindisdan ayaa tijaabadii ugu adkeyd maanta maraya waxa uu la ciyaari doonaa naadiga valencia kulan xiise badan oo labada kooxood ay horyaalka laliigaha dalka sbain yeelan doonaan gaar ahaan wareegga soddonaad oo la deeli doono waxaa sidoo kale kulamada maanta dhexi doona ka mid ah horyaalka dalkaasi talyaaniga janoway inter ayaa dheeli doona dhinacaas iyo ingiriiska tottenham iyo crystal palace ayaa dheeli doona manchester city kadib ay la dheeli doonta chelsea brenton and half albion ayaa wada ciyaari doona sidoo kale dhinacaasi haddii aynu ka gudubno beri kulmo ayaa dhici doona balse waxaan idiin kusoo gudbin doonaa barnaamijyadeena kale ee ciyaaraha hadduu ilaa yaraado xubinta ciyaaraha halkaas ayna joogto maanta
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya markanna aynu ku wada nasanno oo islamarkaana aynu dib u jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha iyo weliba heesta cadale iyo codka axmed rooble cali dayax
caanahay ku nuugtaa weli ka soo cartamaye annaa sidaanu caashaqay calwasaadayoo kacay canaabay markaan idhi cidlaa noqotay meeshii carabkiyo dhamxanagiyo cidhidkiyo ilkaha caanahay ku nuugtaa weli ka soo cartamaye annaa sidaanu caashaqay calwasaadayoo kacay canaabay markaan idhi cidlaa noqotay meeshii cosobiya dhuldoogiyo cowbaarta dheeriyo cadaalay ku dhalatee cosobiya dhuldoogiyo ninkay caalafu noqotaa cunna ay u karisaa cawaa iyo ayaale ninkay caalafu noqoto cunna ay u karisaa cawaa iyo ayaale
banaanka axmed rooble cali dayax heestaasi cadale waxay gebgabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo camalkuma tilmaaniyo caasi waalideenkii annaa waxaan ku caashaqay ciribtiyo kubnaasaha cabbiir lagu sameeyo cantoonsiga ku fiican camudku ma istaagto cagtaa qodaaxuu ka maamuso camalku ma tilmaaniyo caasi waalideenkii annaa waxaan ku caashaqay ciribtiyo kubnaasaha cabbiir lagu sameeyo cantoonsiga ku fiican
asobiyo dhulkoogiyo